halkani waa shabakada warbaahinta idaaha news dot com waxay idiin soo tabinaysaa warar xaqiiqo ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo
taliyaha cusub ee ciidanka booliska ee soomaaliya sarreeyo guuta maxamed sheekh cusmaan xaamud ayaa la wareegay xafiiska xilka waxaana uu sheegay oo uu ballan qaaday inuu wax badan ka qaban doono arrimaha murugsan ee dhanka booliska taliyaha ayaa ballan qaaday waxfaham inuu la imaan doono islamarkaana waxa uu ka codsay saraakiisha iyo mas-uuliyiinta guud ahaan in laga gacansiiyo xilka loo dhiibay sarreeye guuta maxamed sheekh xasan xaamud ayaa ballan qaaday in ciidanka boolisku ay heli doonaan xuquuqaha ay leeyihiin waxaana uu sheegay looga baahan yahay in sugidda ammaanka qayb lixaadla ka qaataan sidii dalka looga saaro dagaalada iyo aafooyinka muddada dheer uu ku jiray boolisku waa u lafdhabarta howlaha gudaha ee soomaaliya runtii kalsoonida la isiiyey waa ku mahadsiin madaxda qaranka aniga dee qof keligiisaan ahay laakiin dadka aan isku haylana waa dadka inta ka muuqda iyo qodobaxda dhinacayga taagan iyo inta kale hadda howlgalka ku jirtee meesha joogta hadda saacadaan intaan ogahay nool inay gacan kastaan qofka la moodayo aan noqdo ee boliiska xaqiisana u keena boliiska waa wejiga ay adduunka iyo shacbiga soomaaliyeed ay ka arkayaan marka aad waddan gelaysid markaad eerboorka ka gelaysid ama markaad xuduudka soo gelaysid nin buliisaa taagan habka lagula dhaqmo ayaad waxaad ka garan kartaa dowladdaas inay tahay dowlad sharci ku taagan iyo kala dambaynta og iyo in kale runtii boliiska soomaaliyeed oo ah hay-adda ugu cimri dheer ee soo jirtay inta hay-adood ee la dhisay soomaaliya kontameeyadii laga soo bilaabo runtii maanta intaan hadda horteeda fadhiso waa la dhihi karaa wallaahi boliiskii waaye hadda ma aha wallaahi boliiskii waa la dhihi karaa waa yeeli karnaa ani haddaa xasuusataan muddo toban bil ka hor mikrofoonkaanaan soo istaagay haddii xasuusa aniga oo ah kusimaha wasiirka amniga ramadaan bay ahayd waxaan maanta waayo waayotihin laakiin maalintaas waa ka badnay waxaan idin iri maamahdii oo islaantii oo gabadheeda ninka wax ka dhali waayo tiri maaragt yani war ninka anig kama dhali weynine hagar baa ku jirta maanta waa ka duwanahay oo waxaan joogaa fulintaan joogaa markaan kumaandar shirkiya maanta boliiska anaa ligu aaminay waxaan rabaa markaa gadaalaan ka sheekaysan doonahay in sarkaalka boliiska uu noqdo sarkaal usoo kallahay in uu qaranka u shaqeeyo uu u shaqeeyo ciidanka booliiska soomaaliyeed marka laswarsada ciidanka booliiska soomaaliyeed yaawaay jalaal madaala sheegay khudbadii oo taliixiyeenka ayay ku jirtay waa kan ilaalinta canshuura kan sidaan yeela waxaa ka maqan weliba akatak yani d i d protection madaxdaan ilaalina xarumaha dowladdan ilaalina howlaha baaxada leh ee boliiska ay qabtaan dowladeedii runtii dowladda waa dowlad hadda kobcaysa oo hadda wadadii dowladnimada aan cad ka saarnay oo shalay ayaa ugu dambaysay waxaa na soo booqday wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka weligiis wasiirka arrimaha dibadda maraykanka halkaan ma imaan waxay ku tuseen waxay ku tuseen markaas dowladda inay hore u socoto